shabaab inay noolaadaan oo xeshiis lagu yahay maanta ciidanka jamhuuriyadda soomaaliya ay leedahay iyo dowlad goboleedyada iyo amisoomta joogtaa marka la isku daro rubucul cushur shabaab kuma gaaraan boqol toban loo qeybiyo toban hal meel kuma dhamma shabaab inay noolaadaan markaas lisaan xaalku wuxuu iska noqonaya sida waa la rabaa inay iska jiraan shabaab in lala dagaalamo heshiis ma lagu yahay see in loola dagaalamo heshiis loogu yahay maanta waxaad arkaysaa duulo bardaa dagaal ka dhacaya amisom iyo halkaasaa lagu qaaday iyo soomaalida wada socotay saddex bilood kadib waxaad maqlaysaa waxaa baydhawaa laga qaaday shan bilood kadib maxaa diidaya dhowr iyo labaatan kun oo amisooma soddon kun oo soomaaliya konton kun oo dowla intaasoo ciidana jirta in hal maalin dagaal la xadido oo meel goob walba laga qaado oo lanagu caawiyo oo sidaa shabaab loola dagaalamo oo geedka hoosta loogu taga maxaa diidaya inta barnaamijku uu yahay intii meel tuulo laga qaado haddana sanad kadib baa haddana meesha meesheeda la tegaya ciidan amisooma meel degayo hal facebook saddex sano ku jira oo sahan iyo waxalba ku kor dhamaysteen iyagaa khiyaarkii iskale weerarkii iyagaa leh saacadda iyagaa leh waad danganaysaa qaacidada caskariga difaac la sameeyo waxaa ugu fiican hujuum in wax la weeraro in wax la weeraro yaa ugu fiican difaac aad gelayso iyagiibaa wax weeraraya annagiibaa difaac ku jira intaasoo ciidaana sheeganayna intaasoo dowladba milyanis baa laga hadlayaa maalinba ku baxay milyanisku ma tufaaxa xamar lagu gadaa ma khudaarta amisom iyo raashinka war maaha sida dagaalka shabaab markaan dhab ka hadlayn dagaalka shabaab in lala dagaalamo diyaar ma loo yahay su-aashaadi weydiin war ma jirtaa shabaab in lala dagaalamo diyaar ma loo yahay mise looma maxaase ka dhiman goormaase lala dagaalama yaase la dagaalama annagii soomaalida iskuma tashanayno oo maantao dhan waxa weeyaan ciidankii haddaad weydiisaasane maantao dhan marka howlgal la yidhahdana waxaa la waayey in yar baa la harki markii saadiya loojista laga hadlayna kumanaan baa la heli amisom dhifaysay ku jirtaa saddex sano xaggan sidanaa la samaynaya yaa horta la dagaalamaya shabaab fursadda ugu liidatay haystaan hogaamintoodii baa burbursan hogaamin ma laha waa wiig waxay u taagan yihiin ducfigooda meeshii ugu dambeysay waxaan is leeyahay si aad iyo aada u fudud baa kulli barnaamijkooda dhan lagaga takhallusi karaa laakiin waa marka lagu heshiiyo dagaalka shab horta ciidan inteeled baa soomaaliya jooga amisom ka jooga labiyo labaatan kun labiyo labaatan kun askari shabaab maba laha intee ciidan sna a joogta way baday dowlad goboleedyadu intee leeg bay sheeganaya meela wax lagu bixiyaa anusaanka haddaan askarigeyga dhaco qorina uma soo helaya rasaasna ma helay waa laga labadaba inaan waayo kan amisoomtaana lacag intaa leeg baa bishii ku baxaysa marka loojistikada laga arkiyo waxaan laga soo tago yaa laga rabaa inuu xidhiidhiyo ana waxaan isleeyahay mas-uuliyadda dagaalka shabaab asal waxaawaa dowladda federaalka inay iyadu dhaqaajiso qolada internationalka ee hawshaan ka xisaabtamaya ee iyagu wax ku sheeganaya milyoniska doolar sheeganaya inuu kaga maqan yahay ay ku bixiyaan amisom iyo in shabaab lala dagaalamaan in lala xisaabtami karo la weydiin karo waxaad bixisaan xageeba ku baxa ma saddex sana askari difas lagu siiya annaga wax noo noqonay ciidanka soomaalida ee taliyayaashii duqoobay iyo odayaasha ay wada hor fadhiyaan ee laga hadlayo oon soddon ku baan haynaa iyo dhowr labaatan ku baan haynaa markii loo baahdan adan arkayni meel wax lagu socdo kuwa dowlad goboleedyadu intaasu ciidan ay sheeg ana waxaa is leeyahy isku dubarina markii shaygaan asal hogaan mas-uuliyadda dayacaadeeda waxaa iskale dowladda federaalka la xisaabtan la-aanta ka hadal la-aanta isdabagal la-aantana mas-uuliyaddeeda iyadaa iskale mas-uulkaa annagu kaabayaal baanu noqon karaa baashaanna waxa weeyaan waa la kala xishoonayaa dowladahana indhaha laguma cadayn karo internationalkana madaxaan u foorareyna markaa nala hadlayaan waxaa laga hadlayana waxaa lu hooyi hirkaagii ku dhammaan maxba shabaab in lala dagaalamo go-aan maaha war runta markaan kuu sheegay ma qabo shabaab in lala dagaalamo go-aankaas ciduu weli ka yaallaba weli go-aan meeshaas yaalaamo intaasoo amisomaa joogta intaas soomaaliya joogta maraykan baale waxaan idinku caawinaynaa kan yurub baale intaasoo milyan baan ku meel la aado maxaa dhufayska noogu kalifaya caalamka heshiis buu ku yahay in lala dagaalamo anugu hadda qole heblan oran ma hadday dayacaad mas-uuliyeed ka timaadana xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa ilaahay korkooda ha ka weero